magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka waxaa haatan ka socota munaasabad lagu maamuusayo kulanka soomaalida degan wadamada waqooyiga america gaar ahaan kanada iyo maraykanka ee loo yaqaano somaali wiig waa sanadkii saddexiyo tobnaad ee munaasabadan oo kale la qabto waxaana socda tartanka ciyaaraha kala duwan oo ay ka qaybgalayaan ciyaartoy da-dooda iyo heerkooduba uu kala duwan yahay munaasabadaasi ayaa lagu soo marti qaaday mas-uuliyiin iyo weliba aqoon-yahan iyo dad magac ku leh taariikhda soomaaliya gaar ahaana dhinaca isboortiga oo iyaga halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiin doono idaacaddan v o a waxaa uga qayb galay munaasabadaasi cabdiraxmaan yebrow madaxa laanta af soomaaliga ee v o eda iyo waryaheena ibraahim xasan daandure haddaba goor dhoweyd daqiiqado ka hor ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay mahad axmed cawaale oo ka mid a dadka soo qabanqaabiyey xafladdan waxaanu iiga warramay ujeeddada loo qabto
micnaha loo sameeyo waxaa weeye in dadka soomaalidu ay meel isugu yimaadaan waxaan casunnaa ciyaartooydii hore iyo macalimiintii hore soomaaliya national teamka caawoo kale waxaa la guddoonsiinayaa ibraahim suudani oo ahaan jira macalinkii qaranka soomaaliya toddobaatankii horseedna u ahaa macalin marka waxaan casunnaa macalimiintii hore balayaradii hore marka waxaan isku daynaa in dhallinyarada yaryar ay taariikhdii soomaaliya xasuusiyaan oo halkaas lagu wada kulmoo aragti laisdhaafsado ciyaartii kubadda cagta midii basketboolka xafladii oo abaalmarinta dhalinyaradii yaryaroo sanadka wax u qabatay shicibkoodii ama wadankii caawimeen marka way isgarab socdaan waatay marka ciyaarihii goormay bilowdeen mahad waxay bilaabatay kowdii duhurnimo jimcihii ilaa waxay socotay xalay koo iyo tobankii habeennimo waa marka waa nan waa ma istaagayso weli waxay maraysaa kuwar finalkii waxaa soo baxay minnesota kooxa ka socday ohio kooxa ka socday washington waxaa garab socda also ilmo yaryar oo jiro shan sano ilaa toban jir ayagana koob baa u socdo oo waxaa hogaaminayo toronto waxaa kaloo jiro ayagana odayaashii cuslaaday oo afartan ilaa wixii ka korhayaa oo u dheeli jira qaranka raggaasna waxay dheelaan ciyaartii odayaasha marka mahad xafladan hadda ka socota ee jaamacadda ohio state university bal waxaad iiga warantaa ee iyada sidee loo soo qabanqaabiyey waxaa loo soo qabanqaabiyey dhalinyarada ganacsatada iyo nin aad u taageero community soomaaliya oo cadaan ah oo looyar ah oo la yidhaahdo russell flinkinger group ayaa toban sano wuxuu taageerayay dhalinyarada soomaalida oo kubadda cagta iyo sportiga eesho markaa iyo ganacsatadeena magaalada degan soo colombo soomaalida marka intaan isu keenno oo dhaqaalaha la aruuriyo ayaa waxaa laisu casumaa ummadaasoo idiloo degan qaaradda america waxaa lagu bixiyaa abaalmarin dadkii caawimay soomaaliya abaarahoo kale dadka caawima agoonta dadka sboortigii hore caawimo dadka communitiga magaaladeena caawimo ama magaalooyinkooda wa waa dhiirigelin marka kharashka yaa idinka bixiya dadkaasoo dhan aad ku martigelinaysaan waxaa naga caawimo saan kuu sheegay nin waxaa jiro soomaalida aada u taageero dhalinyaradooda oo ah nin looyar ah iyo yar isagana nin kaloo dhakhtar ah oo maxamed isagana la dhaho oo dental dhakhtar ah isagana aada noo caawimo communitigiisa dhakhtarka iyo ganacsatada magaalada degan ohaayo ayaa iyo dhalinyarada oo jeebkooda ayagana wax iska aruuriyo marka sanad walba somaali week xafladan loogu magac daray dadka degan canada iyo maraykanku ay isugu yimaadaan ma waxaa lagu qabtaa magaalada ohio un mise gobolada kale dalka maraykankana waa lagu qabtaa may waxaa lagu qabtaa magaalada ohio wax sababtana waxay tahay meel walba ayaa u dhow torano waxay noo jirtaa lix saacadood washington waxay noo jirtaa lix saacadood atlanta waxay noo jirtaa lix saacadood chicago waxay noo jirtaa lix saacadood waa meel dhexoo soomaalidao dhan isugu imaan karto waa tahay marka xafladan hadda socota ilaa hadda iyaa ka hadlay maxaase qodobada ugu muhiimsanee lagu soo qaaday ka mid a intaa iminka ay xafladdu waxaa ka hadlay wiil yaroo hadda ka yimid soomaaliya xeradii dhadhaaf ku jiray oo toban bilood joogo oo taariikhda iyo nolosha ka jirta halkaas xasuusiya dadka maraykan degan waxaa ka hadlay sadiiq oo isagana activist ah minnesota degan waxaa ka hadlay sheikh diini oo isagana xoogaa wax lala hadlay oo wacdiyay dadkii
kaasi wuxuu ahaa mahad axmed cawaale oo ka mida dadka soo qabanqaabiyey xafladda somaali week oo haatan ka socota hoolka amaba xarunta jaamacadda ohio state university magaalada colombos oo goordhow lasoo gebagabayn doono halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington